degeystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska washington iyo toddobaad kale caawana waxaan barnaamijka idinku hayaa qeyb kale oo xiise leh oo ka mid ah waraysigii aan la yeeshay abwaan cabdikafaar ciise cagoole oo ah abwaankii daafuray silsiladii ba'leyda ee ay ku jireen heeso ka tarjumaya dhacdooyin jacayl oo dhab ah caawana waxaan ku bilaabayaa halkii ay sheekada noo maraysay toddobaadkii hore waxa uuna ku bilaabayaa fanaankii cabdulqaadir yuusuf cismaan bagaag iyo heesaha uu abwaanku tiriyey ee uu qaado bagaag nin heesuu ahaayo hees inaad maqashay ma aqaana gallayr la yidhaahdo iyo heesa cayn bacayn oo labadaba heesa hergale uga qayb galay buu qaaday marka wuxuu leeyahy inkastoo bagaag iyo sami boowahaygii marka samiga uu sheegaya waa aniga isagana cabdiqaadir waxaa la yihahdaa cabdiweli anigana waxa la yihahda cabdikafaar waa laba cabdi ha marka inkastoo marka nabaradii bukaay waxtaas bartii horeba ay wax sameeyeen buu leeyahy waa cabdiweli baa tirinaya taasna haahe
marka waxaana jawaabo ah oo laga bixinaayo ereyadii halka mar aad soo qortay ma la socotay adiga maya waxaan kala socday haddaana been kuu sheegay heesaa bararayaad oo aan maqlay isla markaasba oo aan waaga inta ka jawaabay ana jawaabtii aan ka idhi aana hadbad ka haynin iyo waad dambe oo aan maqlay heesaa saalax kaasino oo uu leeyahay baxsanay hargeysa intaasaan ka ogaa marka muddo dheer aad waddanka ka soo maqan tahay xilligaasaad cajalada soo diraysay ilaa iyo hadda malaha waddankiiba kuma noqon kuma noqon waa runtaa afartan sano ku dhawaad waa dalka ka maqan tahay sida ugu maqaalaha waa sax waa sax maxaa ugu wacan
waxa kuu sheeg caashe waxa ugu wacan baa kuu sheegaya hayo siddeetan iyo sideeddii baa nin aan rafiiq ahay waxaan isku aragnay nairobi bash meesha leeda new york markaa wuxuu yidhi waria ma waa intuu naynaasa aabahashay waria in cagolu miyaad adigu waddankii ku noqonayn soo fiirinayn markaa waxay ahayd goor fiida markaa waxaanu ballan inaan berida isu nimaadno isagu new york buu joogay anugu waxaan ka imid meel kalaanka state kalaan ka imid markaa sababtii waanu sheego waxaan idhi meeshii qabiil iyo hayay qoorta la isjarayey oo qaranku maalkuu lahaa qoysba maalin boobayey taariikhda meeshuu lagu qalday oo qalinku been sheegay qasab haddii aan laygu wadin iga wallaana qoobka dhigahaynin waa ka dhaaratay waa kaga dhaartay marka inta aad xusuusato cabdikafaar inta aad xusuusato heesaha aad samaysay imisay leegyihiin ashay waagii aan wax samaynaya waxaan isku dayay xarfaha maaragtay farta soomaaliga ba iyo ta iyo xa iyo khacda actual iskuma daya khacdu iyadoo dhan waa dhowr ereyba intaa ka aqaana oo soomaaliga laakiin xaraf kastoo xarfaha ku jiray inaan wax ka sameeyey baan isku dayay waa gartay
laakiin dadku waxay yaqaaniin dhowr heesoo kuma garanaysaa kuwahana qaaday oo sida hadda heesta ay qaada maryam mursaloo dadku shuba hadda ay yidhaahdaan maadaa sameeya iyadana ha iyo heesta la yihahda gallayl iyo heesta cayn bacayn iyo taasi hadda aan ka hadlaynay oo sheeka berali waa tahay cabdikafaar wax yar ii kaadi inta aysan sheekada silsilada nala tegin aan dhegeystayaasha xusuusiyo labada hees ee aada carabooday ee uu qaado fanaanka cabdulqaadir yuusuf cismaan bagaag waxaan ku horeynayaa heesta gallayr
gudcurdama habeenimo dhahwo angeedaraad markan gaaris iriba raadkeedi gees maray gudcurdama habeenimo dhahwo angeedaraad markan gaaris iriba raadkeedi gees maray go'an roob ku hooriyo ilaahoo caliinlaan ole orod gaafoon haraad geestow la dhacay go'an roob ku hooriyo ilaahoo caliinlaan ole orod gaafoon haraad geestow la dhacay geesiyon biqine galayru howada adaa geesiyoon biqine galayroo wadaa dhumbaal gaarahaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib dhumbaal gaarahaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib tilmaan gaara qaado anuu kaa gedmaniineed guriga ay ku nooshahay waa kan geedka weyn leed tilmaan gaara qaado anuu kaa gedmaniineed guriga ay ku nooshahay halkan geedka weyn leed hageelgeeleen albaabkee gacal baa ilaashee adigaha galkoodiyo guudka uga soo dego hageelgeeleen albaabkee gacal baa ilaashee adigaha galkoodiyo guudka uga soo waa tahay heesta kale ee caynbacaynna waxaa eryadeeda ka mid ahaa aynbaacayna duulo asabiyo la yaabi asabiyo dhudhuuga ayabaan lagu cagaarka calcaliyada xareediyo musbir cadaadi musbir cadaada عسيت ما ضروري عدي وحيابي عدي وحيابي عديون المعلى عيريون الوايا وابوك عدادي وعسر بالعديلات وابوك عدادي وعسر بالعديلات عديون المعلى عيريون الوايات وابوك عدادي وعسر بالعديلات وابوك عدادي وعسر بالعديلات oobsaday tilmaantu waay rif tusaaliyo sayidkii odkeedii booskaday tilmaantu waay rif tusaaliyo sayidkii odkeedii una xasaanayo kuman caar buliyo kuman bar waa haystii caynbacayn iyo codkii cabdulqaadir yuusuf cismaan bagaag cumar nuur cabdilla allah u naxariiso isagana mid baa u dhiibay inuu qaadiyo in kale war uma hayo maxay ahayd goortaa ka hadlayna ma garanaysa ma dhowaa anigu anigu ilaa ilaa haddadaan kula joogo heesaha ma qoro anoo socduu baa sameeya marka waxaan saa kuu leeyahay cumar dhuur cabdulle heesuhu qaaday ama fanaan kasta heesaha uu qaaday waa record waa la Waa hayaa sax.
marka waxaan Ah, waxaan isleeyahay ma- waxaan isleeyahay amaad heshaan haddii magaceeda la helo ah may inuu qaaday xataa ma hubo hadda taan kuu sheegaya kule cabdi xasan dhigaan u dhiibay inuu xataa rikoor gareeyey in kale waruma laakiin dee heestaa waxaa la ohan jiray murugo magaceeda magaca waxaan ka xusuustaa waxaan murugo ooyaa ilma marada qoysaa markaan soo garwaarsaday muddadii aqoontii maalmahaan isbaranee waa gartay heestan kale hadda shuba hadday mari mursal qaado waa hees Ah.
aad qoobka cayaarka ugu fiican maxaa ula jeeda caashir waa markaan heesta baranhayay weehi tan waxay haa waxay leedahay markii aan ku dheehdaba farxad bay dhammayso dhudhumadaa ku taagi islaagaan ka dhacaya Ah.
cirka kuuma dhoofshee dhulka kuguma aaminin dhuuntaanad mari karin laabtaan ku dhigan la shuba hadda juba hadda waa hey waa hees aad is- marka shuba hadda maadaha ku dara mise marina ku darsatay may may may e- erey hees ereygaa maryan mursal baa iskale anigu iyo aan kuma darin
dhulka kuguma aamine cirka kuma dhabshe way way way haa dhuntaadan mari karin labtaan ku dhigannaa warkume dhulka kuguma aamine cirka kuma dhabshe way way way haa dhuntaadan mari karin labtaan ku dhigannaa subaxdaa marka aan ku dhehdaba farxad bay dhammayso dhulmadan ku taagniyo istaagaan ka dhacaya shubahada marka aan ku dhehdaba farxad bay dhammayso dhulmadan ku taagniyo istaagaan ka dhacaya A- ano- anoo gaalkacya ka imid ha baa nin waxaan isdhaqiinay tiyaatarka ka shaqeeyo yuusuf la ohan jiray allah u naxariisee waa gartay marka asagaan uga tegay anigu fanaaniintana ma aqoonin yani aankayguna halkaaba ma gaarsiisnayn moogtahay maryan mursal iyo dad lamida la hadlo heestaan qaada ku dhe haye marka mar dambe baan raadiyaha ka maqla waad garatay marka inay heestaadii ahayd yaa markaa laxanka ku Haddii samayn erayada jiray sidii- haa, sidaasaan u xusuustay waaga markaad haa marka maadaha dad u dhiibi jiray een, qaarkood waad ii sheegtay in eh, sida midda qatra qaada allah u naxariistee cajalkaas marka laga dhageysto kadib in een, saciid xarawo u go-aansada inuu laxanka saaro qatrana iyada iyada u volunteer garaysa laakiin kuwan kale markaad samaysay maadaha abwaan een, laxanka saara u dhiibayay mise iyagaa meelaha ka heli jiray may labada hees aan kuu sheegayo oo- oo u qaaday ninkaas kuu sheegayo cabdiqaadir bagaag Ha.
heesta heesta gallayr ee markii ugu horreysay bay ahayd oo ma garanaysaa wax meel mara aan meel keeno marka codka waxaa u sameeyey axmed cali cigaal laakiin caynba cayn bagaag baa codka u sameeyey cabdiqaadir baa codka u sameeyey anigu cod ma samayn jirin laakiin waad qoraysa un ereyada waa qoraya haa Een, hees kalead carabka ku dhufatay oo uu qaado axmed cali cigaal bal taana haddaad eh, ku yaraha katid heestaas caashir waxay ahayd anoo ballan leh yaa gurigiina looga kor yimi haye marka de teleefonna ma jiro jeebkayguna ma fiicinayn marka meeshii mana tegi karo gurigiina kama tegi karo haye
anoo aada u kululaaday aada iyo aad baa heesta la yidhaahdo batalaale ha oo aan horey loo maqal ee markaan abaar fadhinay axmed qaaday axmed cali gaal aa haye marka markii horeba dareenkaygiiyo iska kacsanaa ha markuu kamankii dhigay baan aniguna qalliyo waraaqaatay waa garta marka waxaan ka xusuustaa inta gabay kalgacaliyo heesta kabanka gooxoyo lagu tumo gurbaankiyo geeridii abwaankiiyo godka iyo xabaashii maansadii gunteeda tahay jibilkayga caashiqu marna kama go-ayo ka gabooba gocashadan la ooyey ilmadayda gabax tiri gubi maysa ruuxan gantaalaha jacaylkiiyo soo marin gabuunkuy waa gartay meel meel dhexe oo xaggaas waxaan galay galabnimo cad ceedoo godkii ay ku hoyan lahayd sii dhigatay gogosho moodii guduudnayd ku mariintay geedaha day ma- ma- maalin gelin dambeedkii iyo habeen soogalkiisii gacmaha ay isa saareen oo ay is nabadgeliyeeyeen waaw adink waxaan u malay inay ka duuban tahay raadiyahan jeclahay hormar haa waan maqlay gibilkayga caashiqa marna kama go-ayo marka laxankana cigaala saaray Ay.
waxaa tidhi anna tan ii tun Ah, maya ma oranin actually ninkaan gurigaan fadhiday marka ninkaan kuu sheegay abuqaadir aan ku leeyahay bagaag allah u naxariistee a iyo aniga axmed baa isu soo harnay marka markaan heestiyo sa bagaag baa qorayay marka bagaag baa yidhi markaasuu yidhi axmed ninkaan heese u leeyahay horaad qaadee tan anaa qaadaya waa gartay Eh, saasay ahayd
obalkoyo geeridii abwaankii iyo xabaashi sheekadu suntoodaye Thank you. إيجا عاشقوا ورنا كما قواي كما قواي وعشرا له يوم في المضيدا قباح كلن ما يوحان كنت لها شعيتيو وما إن قمتويه وعشان لقويو المدايدا قبح قبح قرن مايو وحان كان تراها شعيكيو ومرين قمكي
maxaa xiga markaasi Ah, me de ballantii unbay ku saabsan tahay oo jacaylkii iyo wixii hayay waktigaa ma garanaysa waad ku qaboojisay Wa- wax baa haa waxaan ka xusuustaa go- eh, gabalka iyo waagii maalintii labada gelin goortii aan kuwaayaba saas niyaddaan ka guuraa qalbigu geedigu rar gabad- gab- ma- go- gaban- gab- gabadoonaada dhaxameyd ee waxdaasaan ugu gaafan tahay weli haddaana ku aragba dadkii Ah.
dhulka bay qaban mayaan
markaan kaloo gorfeeyo arrinan dunaanado wadnaayo garkiisiyo halbowlaha garab intaas ayaan toddobaadkanna kusoo koobayaa barnaamijkii caweyska washington oo uu marti igu ahaa abwaan cabdiqafaar ciise cagoole waana toddobaadka dambe haddii alla idmo iyo qayb kale oo aad u xiiso badan oo ku saabsan waraysiga abwaan cabdiqafaar ciise waxaa dhegaystayaal naga xusuusina in barnaamijkan uu mar kasta soo dhoweynayo qof kasta oo jecel in ay ka qayb gasho ee haysa sheeko xiise leh mar kastana waxaad nagala soo xiriiri kartaan ciwaankeenna oo ah somali at v o a news dot com amaba bogga aan ku leenahay facebook intaan mar kale kulmayno haddii alla idmo waa caashe ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafno
kala guray daruurto barigiyo galbeedkaba Thank you.